faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan oo reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooran xubno ka mid a golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo kasoo horjeesta sharciga batroolka uu saxay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo sheegay in khatar ka badan midda dagaalamayaasha al-shabaab ay kasoo wajahday dhanka dowladda federaalk soomaaliya ciidamada amniga jubbaland howlgal lagaga hortagaya ciidamada dowladda ay geynayso dhobley ka bilaabay degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland saraakiisha ciidamada koonfur galbeed oo sheegay in soo furtaan xoolo ay dagaalamayaasha al-shabaab ay xoog u haysteen dadka degmada waajid ee gobolka bokoole koonfur galbeed ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee geysa gobolka gedo ee maamulka jubbaland oo sheegay inaysan haysan amar ay kusoo qaban karaan mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka jubbaland maamulka gobolka gedo oo sheegay in haddii dowladda kenya ay jujin weysay faragelinta ay ku hayso gobolka gedo ay ciidamada ku amrayeen inay weeraraan gudaha waddanka kenya faahfaahin dhiraad oo ka soo baxaysa gaari ay saarnay ciyaartay dhallinyar ahaa oo ku rugmaday duleedka magaalada caynamo ee somalilan intaasaad maqashaan waxay ahayn qodobada ugudoa koran warka duhur ee reediyo cadaado goor u diyaagaro warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibada nageysunayo waa duur axada taarikhda ku aastaysan tahay sagaalka bisha labaad ee februari sannada labaatan labaatan warsasaaraha duurkan waa sharmaaka suley anigoo xasan axmed maxamed ayaa idiin warrami doona kusoo dhowaada warkii oo dhan xubno ka mid a golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kasoo horjeesta sharciga batroolka ee shal uu siixay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo maalinta shaleed ayay ahay markii madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu siixay sharciga batroolka oo mara xoogan uu ka taagan yahay ayaa waxaa arrintaasi kasoo horjeestay xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan mahasraad oo ka mid a xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa war-saxaafiyada kasoo saaray sharciga batroolka isla u siixay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo war-saxaafiyadka soo saaray xildhibaan mahasraad oo ka mid a xubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa u qornay sida tan sharciga batroolka ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya uu soo gudbiyey sideedii bishii januari sannada labaatan labaatan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo u siixay sideeda bisha feebruarle sannada labaatan labaatan soo marin habraaca sharcidejinta dalka kuna waafaqsaneen dastuurka jumhuuriyadda federaalka soomaaliya ku socotaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ku socotaa gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ku socota gariiqaanka guud ee dowladda federaalk soomaaliya og gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya og wasaaradda batroolka iyo macdinta dowladda federaalk soomaaliya og shirkadaha saamaynta ama danayaasha batroolka mudana madaxweyne sida ku cad qodobka siddeetan iyo toddobaad ee dastuurka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo soomaaliya waa madaxa jumhuuriyadda federaalk soomaaliya ilaaliyaha iyo horumarinta mabaadiida asaasiga ah ee dastuurka kumeelgaarka oo xil kasta u gudanaya si waafaqsan dastuurka iyo sharciyada kale ee jumhuuriyadda federaalk soomaaliya shareecada ka sokow dastuurka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya waa sharciga dalka ugu sarreeya isaguo ayayna xukuumadda u hoggaansamaysaa wuxuuna hagayaa halabuurka iyo go'aanada siyaasadeed ee qaybaha dowladda oo dhan sidoo kale golayaasha baarlamaanka soomaaliya waa hay-adaha sharcidejinta ee dalka ugu sarreeya waxayna mas-uuliyadda sharcidejinta u gutaan si waafaqsan madaxa afreed ee dastuurka ee ku saabsan habraaca sharcidejinta heerarka qaran ayadoo sidaas ay tahay ayuu golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya wuxuu soo gudbiyey sharciga batroolka oo texas uu yahay gasbiy toban laba kun iyo labaatan kuna taarikhaysan lixda bisha janawali sannada labaatan labaatan kadib markii fadhiga golaha ay soo xaadireen siddeed iyo labaatan mudane afar labaatan mudane oo kaliya ogal ugu codayeen halka afar kalena ay diidmo ugu codeeyeen haddaba codayntaasi waxay khilaafsan tahay dastuurka iyo hanaanka sharcidejinta dalka qodobka toddobaatan iyo lixaad farqiisa labaad dastuurka dowladda federaalk soomaaliya oo xiirinayaa sida tan haddii aan dastuurka si kale u sheegan go'aanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ahi waxa ay ku ansaxayaan codad aqlabiyeed leh marka la eego tirada guud ee xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee kulankaasi fadhiya sida ku cad qodobka shuruucda aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya soo gudbinaya waxay u ansaxayaan markay ogolaadaan ugu yaraan siddeed iyo labaatan mudan oo xubnaha aqalka sare ah sidaas daraaddeed sharciga sooma marin habraaca sharcidejinta dalka mana waafaqsana dastuurka jumhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale waxaa sharci darro ahayd codayntii loo sameeyey soo jeedintii mooshinka mudanayaasha aqalka sare ay kulanka bilowgiisa ay ku dalbadeen in sidiisa loo qaato waxbana aan laga badan sharciga ee golaha shacabka soo gudbiyey isagoo aan waxba laga badin sidaas iyadoona khilaafsan yahay xiraasaadka aqalka sare sida ku cad qodobka soddon iyo afraad farqiisa lixaad xiraasaadka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sidoo kale sharcigana waxaa diiday xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ku matala mid ka mid a dowladaha xubnaha ka dowladda federaalk soomaaliya taas oo sabab lagu diri karo anshaxa iyo dhaqagelinta sharcigani sida ku cad qodobka toddobaatan lixaad farqiista labaad ee dastuurka dowladda federaalk soomaaliya ee kumaalgaarka sidaas daraaddeed maabadida sharcigan uu leeyahay dadaloolo badan oo dastuuri ah waxaana ugu baaqaynaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo guddoonka aqalka sare baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi in sharciyada batroolka dib loo soo celiyo golaha aqalka sare si loo marsiiyo habraaca sharcidejinta sida ku cad dastuurka kumeelgaarka ah iyo xiraasaadka golaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaa ugu baaqaynaa gariiqaanka guud ee jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya inuusan ku soo saarin sharcigan faafin rasmi ah ilaa inta laga marsiinaya habraaca sharcidejinta dalka haddaba annagoo ah mudano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya haddaba annagoo ah mudanayaal ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya waxaan ugu degaynaa shirkadaha caalamiga ah iyo waddamada shisheeye ee daninaya maalgasha kheyraadka soomaaliya inaysan ku kadsoomin cuskashada hindasharciyaadkan batroolka aan weli aan noqon sharci meelmar ah oo waafaqsan dastuurka kumeelgaarka dowladda soomaaliyeed ugu dambaynteen waxaan sii qeexayna u sheegaynaa in heshiis kasta oo aan ku salaysan sharci soo maraya golayaasha sharcidejinta baarlamaanka soomaaliya si waafaqsan dastuurka kumeelgaarka ee soomaaliya uu yahay wax kama jiraan sida ku cad cid kasta oo ku lugilatana ay ku kacda boob iyo xatooyo hanti qaran waxaana la tegsan doonaa sharcida dalkeenna iyo xeerarka kale ee caalamiga wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo ku sugan duleedka magaalada beled xawe ee gobolka gudaha maamulka jubbaland ayaa waxa uu sheegay in jubbaland khatar ka daran dagaalamayaasha al-shabaab ay ka soo wajahda dhanka dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur jan oo ku sugan saldhig ciidamada daraawiishda jubbaland ay ku leeyihiin duleedka magaalada beledxawe ee gobolka guday maamulka jubbaland ayaa si fafaan uga hadlay xarigii magaalada caasimada ah ee muqdisho lagu geystay islamarkaasna ay xirtay dowladda federaalk soomaaliya soddoniyo kowii bishii oktoobar ee sanadkii tagay ee labada kun iyo sagaaliyo tobanka cabdirashiid xasan cabdinuur jan oo shir jiraad ku qabtay magaalada beledxawe ee gobolka guday maamulka jubbaland ayaa ka hadlay xarigaasi wuxuuna sheegay in madaxda dowladda federaalk soomaaliya qaybo ka mid ah ay amar ka dambeeyeen xariggaasi islamarkaasna aysan ku dhammayn dhammaan xarga dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyiinteeda sida madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan caali kheyre dhammaan hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya waxau sheegeen shaqhsiyaad kooban oo qayb uu ka yahay madaxweynaha taliyaha hayda nabadsuuda sirdoonka qaranka soomaaliyeed iyo dad gaar ah inay ku lug lahayn xarga magaalada caasimada ah ee muqdisho lagu geystay islamarkaasna aan wax aan loo dulqaadan karin lagu hayay magaalada caasimada ah ee muqdisho cabdishiid xasan cabdinuur janan waxa uu sidoo kale u sheegay in habeeraatan aysan jirin wax lagu xirxiran dowladeed oo lagu hayay xarun khatar badan ka imaan karta oo dad shacab ay leeyihiin islamarkaasna ku yaala degmada hulowaa ee gobolka banaadir ee magaalada caasimada ah muqdisho oo si gaar ah suuqa xoolaha cabdishiid xasan cabdinuur janan waxauu ka hadlaa dagaalkii maalin ka hor ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa jubbaland ku dhex maray magaalada beledxawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland wuxuuna sheegay arrintaasi ay tahay dhibaato islamarkaasna loo baahnayn in madaxda dowladda federaalk soomaaliya ay abaabulaan dagaal beeleed aana suurtagal lahayn in arrintaas ay ka aamusaan waxuu sidoo kale uu sheegay in beledxawa waqti hore al-shabaab laga xoreeyey islamarkaas aysan ka jirin abnidarro gacantana lagu hay doono islamarkaasna ay la dagaalami doonaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee geysay degmada beledxawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland waxaa sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya madaxdeed uga dalbaday in waxaan ay ka waantoobaan islamarkaasna ciidankan la geeyey beledxawe luuq doolow dib loogu celiyo magaalada caasimada ah ee muqdisho ama la geeyo deegaanada kale al-shabaab gacanta ku hayaan si ciidankan ay uga saaraan xarumaha al-shabaab gacanta ay ku hayaan oo ku yaalla qaybo ka mida deegaanada jubbaland lagana dhigay qof dembiile ah oo dembi loo haysto dad shacaba dhibaateeyey heblow kankan waxyaala noocaas oo kaleeta ah waxaan rabaa inaan xasuusiyo shacabka soomaaliyeed qof kasta oo codkayga maqlahaya intaba shaksiyan cabdirashiid ahaan waxaa muqdisho tegay qabashadeedii ka hor bishii lixaad labaatan iyo toddobadeedii anoo ka tegay magaalada kismaayo caasimadda kumeel gaarka ee jubbaland waxaa garoonka igu soo dhaweeyey xildhibaano iyo wasiiro dowladda federaalka soomaaliya ka mid ah waxaan degay xarunta nabasuudda qaranka soomaaliya waxaan joogay ilaa bishii toddobaad sideedeedii waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo muddo laba jeer ah oo low mid wakti ka mid ah jaanis aada u dheer aan isku helnay madaxweynaha oo aan ka wada hadlaynay qadiyad ku salaysneed inta badan doorasho la rabay inay ka qabsanto jubbaland iyo aragtiyo kala duwanaa oo dowladda dhexe iyo reer jubbaland u dhexeeyey waxaan dhex deganaa taliska saa hore u sheegay mas-uuliyadda qaranka oo saraakiishiisu ama hay-adda saraakiisha u sarraysay aan kuranay muddo ayada nafteeda ilaa dhowr jeer ah oo aanan isla deganeyn oo aanan deganeyn hotel oo aan deganaa guryo ku dhex yaalay xarunta hay-adda mas-uuliyadda waxaan kasoo tegay bishii toddobaad sidaan horeyba u eri sideedeedii waxaa dib laygu qabtay aniga oo safar ah xamar ama muqdisho garoonka aadan cadde bishii sideedaad soddon iyo koodeedi bishii toddobaad marka haaf ka mid ah waxaa isweydiisle bishii toddobaad haaf ka mid ah iyo bishii sideedaad oo soddon iyo kowdii ay ku ekeen maraysay oo la iqabtay miyaan dembiile ku noqon mana ahayn marka hore dembiile madaxda qarankaan la kulmaaya xaruntii dowladdan deganaa taas marka shacabka soomaaliyeed waxay fahmi karaan iyo qof kasta oo xaqiiqiyan arrimaha soomaaliya ee ka warqabo wixii aan ku xirnaa dembi ummad shacabka soomaaliyeed iyo dalka iyo dadka midana aan ka galay inaysan ahayne inay ahayd barnaamij siyaasadeed qadiyad siyaasadeed oo dabcan aanu ku kala aragti duwanay sidii wax u rabtay dowladda federaalka soomaaliya ee sidii shacabka reer jubbaland ee dantooda iyo maslaxadooda ahaado ay wax u rabeen aragti kala duwan ay noqotay waxaa marka soo baxday in ani markii ay qabtay aan la igeynin wax xarun dowladeed ah hal maalina guryo madaxda dowladdu aysan tegi karin xaqiiqiyan riski ah dad shacabka soomaaliyeed ay dhisteen xaafado duur oo ku yaallo dowladdu aysan kontaroolin baa usbuuciyaba guri la igeynayo oo laigu hayay ma garan karo waxaa la igu wareejinayay dabcan guryo xaafadda xamar ku yaallo oo inta badan weliba ka mid ahaa guryihii lagu hayay wax inta badan xaafadda hurwaabay ahayd kolba maalinba guri in la igeeyo waxaan kaloo rabaa inaan xaqiijiyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxaan rabaa ummadda inaan u xaqiijiyo meel aan ku xiranahay kuma soo rin wasiirka amniga oo isku bahda ahayn ma uusan ogeyn meel aan ku xidhanahay shaksiyaad yaroo kooban oo taliyaha nabasuuda qaranka fahad yaasiin kulane oo baawar aada u fara badan dabcan shaati qabiil baa lagu siiyey aan dhihi karo oo ama ku xirtay ama waxii dowladda iyadii naasabadan ay ku burburtay in raad badanoo ka mid ah ayoo ku shaqaynayo aragtida ii muuqanayso cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo baxsadka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa sida warar kala duwan ugu soo gaareen waxaa uu hoteel ku yaala magaalada mudheere ee gobolka qoybire waddanka kenya ku ilaaliya ciidamo kiyaana dowladda federaalk soomaaliya ayaa dowladda kenya hore uga dalbatay in loo soo gacangeliyo cabdirashiid xasan cabdinuur janan si loo maxkamadiyo sida lagu daabacay wargeyska the daily nation cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa waxauu degan yahay hoteel ku yaala magaalada mudheere islamarkaasna hay-adaha amniga kenya ay ilaaliyaan afar iyo labaatanka saac lasoo dhaafay isagoo ciidamo uu too lagu arkay duleedka magaalada badaxaw ee gobolka godoy maamulka jubbaland saldhig ciidamada daraawiista jubbaland halkaasi ay ku leeyihiin sidoo kale wargeeska waxa uu sheegay in xiriirka labada dowladeed ee soomaaliya iyo kenya markii hore uu xumaa uuna sii xogaan karo sabab la xiriira arrinta cabdirashiid xasan cabdinuur janan wargeeska oo soo xiganaya xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda dalka kenya mari okoma waxa uu sheegay in kenya aysan hogaamin karin in dowladda federaalk soomaaliya loo gacangeliyo wasiirka wasaaradda amniga maamulka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda dowladda kenya waxa uu sidoo kale u sheegay in arrinta la xiriirta cabdirashiid xasan cabdinuur janan ay go-aamin karaan keliya ciidamada amniga ee ku ilaalinaya hoteelka uu ka degan yahay magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya ciidamada amniga jubbaland ayaa howlgal lagaga hortagaya ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay geynayso dhobley waxay ka bilaabeen gudaha degmadaasi oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdimajiid cabaas aadan ciidamada daraawiishta ee ku sugan magaalada dhobley ayaa maalmahan waday howlgallo ay ku baacsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab howlgalladan ay ka sameeyeen inta u dhexaysa magaalada dhobley tuulada haawina iyo taabto iyagoona halkaasi ku fashiliyey miinooyin ay halkaasi geliyeen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa gaashaanlo dhexe haybe axmed cabdulaahi waxa uu ka warbixiyey qaabkii ay u sameeyeen howlgallada waxaan wadnay maalmahan howlgallo ka dhana cadowga deegaanka awalba aan aan kala dagaalamaynay xarakada al-shabaab waxaan howlgallo ka samaynay waddada udhaxaysa dhoobley hawina taabto inta udhaxaysa maalmahan howlgallaan ka samaynay waddadaasoo nimanku ay ku dhuumaalaysanayeen oo dad shacbana ay qaraxyo ugu geysteen marka insha allah sidaa ilaahay aan ka rajaynaynay bay noqotay inta badan waa ka guulaysanay dhinaca kale gaashaanla dhexe heybe axmed cabdulaahi oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ay howlgalladaasi lagu qabqabtay ragga ay uga shakiyeen inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waxyaabooyin muhiima u iyaga u ana waan soo qabanay ay ka mid tahay miino ay waddada dhigeen miinooyin ay waddada gashadeenna waan ka qarxinay wax dhibaato oo ciidamada ku gaaray oo waxyeelayina ma jiraan marka sidaasay tahay waxaan samaynaynaa waxaan noo qorshaysnayd oo kale inaan ku darno maalmahan howlgallo kale howlgallo kale inaan ku darno howlgalladii aan sii xoojino taasoo iyadana diyaargaroow kale aan wadno diyaargarowgaasoo aan ugu diyaargaroobayno cadowga jubbaland ma aha al-shabaab keliya maanta ma ahan cadowga jubbaland al-shabaab uu ka batay cadow badan bay jubbaland yeelatay waxaa ka mid ah dadkii soomaaliyeed een doonayna inaan garabsanno laftooda waxay noqdeen in la iska ilaaliyo ay maxaan ku dhahdaa ay dantu ogolaatay iskasta oo inay wax ku yeeshe rabto ama jiritaankaaga inay wax u dhinta rabtahayna waa cadowgaaga waan la kulanay meel u jirta hawina u jirtaa afar kilomitr oo hawina dhinaca dhoobley ka ah waan ku kulannay miinay dhigeen miinada way qarxiyeen ayagaa qarxiyey iskood u qarxiyey oqoontooday ku qarxiyeen wax dhibaato oo inoo geysteenna miinadaas inoo geysateena ma jiraan taliyaha amniga ee dhobley heybe axmed cabdulaahi ayaa dhanka kale ka hadlay qorshaha ay leeyihiin ciidamada daraawiishta ee jubbaland kaasi oo ah inay sii xoojiyaan howlgallada uu sheegay inay ku baacsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kale waxa uu baaq u diray dhammaan shacabka reer jubbaland inay kala shaqeeyaan la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab si buu yidhi ammaanka uu noqdo mid xasiloon ciidamada dowlad goboleedka jubbaland ee magaalada dhobley ayaa muddooyinkan dambe waxa ay wadeen howlgallo ay ku baacsanayaan dagaalamayaasha al-shabaab iyadoona muddooyinka ugu dambeeyey ee deegaanada hoos yimaada dhobley ay ka dhacayeen falal amniga lidi ku ah cabdilmajiid cabaas aadan fantastic redio cadaado magaalada kismaayo
saraakiisha ciidamada koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay soo furteen xoolo ay dagaalamayaasha al-shabaab xoog u haysteen dadka degmada waajid ee gobolka bokool ee koonfur galbeed sida warkan uu ku faahfaahinaya cabdiqaadir cabdiraxiin aadan howlgal qorshaysan oo ciidamada koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa milatariga soomaaliya ay ka fuliyeen qeybo ka mid a gobolka bakool ayaa waxay ku beegsadeen deegaano ay al-shabaab kaga sugan yihiin deegaano hoos yimaada degmada waajid ee gobolka bakool howlgalka ayaa intiisa badan waxa uu ka dhacay deegaan u dhow degmada waajid ee gobolka bakool sida ay saraakiishu inoo xaqiijiyeenna waxay halkaasi loogu soo sheegay in al-shabaab ay ku qaadayeen waxay ugu yeereen sakawaad xoolo aad u tiro badan ayaa la sheegay in al-shabaab ay ka ururiyeen dadka deegaanka waxayna shabaab sheegeen in xoolahaas ay usii qaybin doonaan dadka fuqarada ah oo aan xoolaha haysan saraakiishu waxay sheegeen in maalmahanba ay wadeen in ay ka hortagaan xoolahaasi wuxuuse sheegay in dadka markii xoolaha loo celinayo ay baqdin ka qabaan al-shabaab waxaase taas uu beddelkeeda sheegay inay lacag ugu beddelaan sidoo kale wuxuu sheegay sargaalkan in howlgalladan ay sii wadayaan ilaa maainta al-shabaab ay ka sifeynayaan deegaanada hoos yimaada degmada waajid maya maya dadka shacabka si fiican uma mara karaan xoolahay ka aruurinayaan ee ay hasa wadaan eela dagaal ma wadaan eela dadweynaha dadka xoolaha laga dadweynaha xoolaha lagaga qaadayo oo waxawaay masaakiin xoolaha kaga dhacayaan bay wadaan mooyaha dagaalo oo hadda fool ku fool ah oo ciidamada dhib dagaalayaanba ma wadaan dhibaatooyinkaasa ku meeji ku jirto waxawaay dadweynaha xoola kaga qaadayaan maayo dagaalo oo hadda fool ku fool ah ay wadaan ma jirto dagaalo tuugeysi ah bay wadaan oo xoola kaga qaadayaan wallaahi walaalo siday xoolahaas meelo badan waan ka aruuriyaan siday tilamahan hore xoolaha u aruuriyeen oo silaftan xoolaha uma qaadi haayeen dadka meelo badan bay meelihii dowladda joogtay gudahooda u basay way dowladda dhinaca dowladda etoobiya ha noqotee dhinaca maamul goboleedka etoobiya ha noqotee dhinaca dowladda soomaaliya meeshii noqotay dadka hoogaha meeshii amnigay ka helayeenba hoogaha ugu baseene laakiin masaakiintii kale deegaamada kale joogtay wadooyinkana waa inay magaalooyinka la joog u socdaan waa u diideen xoolahiina waa ka aruurinayaan milatariga soomaaliya ee ku sugan deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada gobolada dariska ah ee baa iyo bakool waxay maalmahan kordhiyeen howlgalladooda ka dhanka al-shabaab al-shabaab ayaa waxay maamulaan deegaano badan oo hoos yimaada magaalooyinka xudur waajid diinsoor iyo baydhaba oo dhammaan ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya
mahadsaned saaxiib ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee geyso gobolka gadoy maamulka jubbaland ayaa sheegay inaysan haysan amar ay kusoo qaban karaan qaar ka mida mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ee ku sugan gobolka gadoy maamulkaasi sida warkan ay ku faahfaahinaysa ayaa norxis iyadoo dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka la geeyay qeybo ka mid ah deegaano ka tirsan maamulkaasi jubbaland waxaana jira warar soo baxaya uu sheegaya in ciidamadaasi dowladda ee laga dejiyay jubbaland inay doonayaan inay mataxaabiyaan hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe haddaba arrimahaasi waxaa beeniyey faarax maxamed cali oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada xooga dalka ee gobolka gado wuxuu haatan uu ku sugan yahay magaalada garbaheero ee gobolkaasi gado waxa uu sheegay in sababaha ciidamada xooga dalka loo geeyay jubbaland ay tahay inay meesha ka sifeeyaan al-shabaab oo ku sugan gobolka gado iyo deegaanada la dariska ah sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamada ay yihiin kuwa qaranka meesha loo baahdana la geyn karo markaasi ujeedadooduna uu sheegay inay tahay in al-shabaab ay la dagaalamaan wuxuuna meesha ka saaray islamarkaana beeniyey in ciidamadaasi ujeedkooda uu yahay inay mataxaabiyaan hogaamiyaha maamulkaasi jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe runtii gobolka gado waxaa ka socda howlgal ay wadaan nimanka ciidanka militariga soomaaliya waana waajib in ciidanku macnaha dalkooda iyo dadkoodaba ay xoraystaan waana waxay kitaabka jaamaca u mareen taasna waa wax aada loogu farxo aad baan usoo dhaweynaa runtii weyna dahdi baan leenahay la hadda hadday imaadeen aad baan usoo dhaweynaa uguna tacabtugeynaa magara walaal ciidamadu ciidamadu dalka muhiimada ciidamadu dalka ciidamada ciidamada dalka ciidamada dalkana booder kasta iyo iyo macnaha gobol kasta inay tagaan waajib saaran waaye waxaan umaleynaya hadda anigu shaksi ataa gol yahay inay shaksi soomaaliya ataa garanayaan laakiin ciidamadaas inay ciidamada qaranka una socdaan inay dalkooda difaacdaan gobol kasta oo soomaaliyeedna ay tagaan bay ciidamadaas kuley de waajibkooda iyo shaqadooda inay gurtaanna waa waa wax aan su-aal ka taagnayn waayo marka umalayn mayna inay shaksi doonayaan nimanka ayaga dalkooda difaacanayaan maya gobolka gado ciidamada soomaaliya kuma joogaada gado kuma ekaanayaan gado ciidamadan jubbaland horta gado waa gobol jubbaland kamid a jubbalandna jubbaland nidaamkeeda iyo shuruucihii ku shaqaynaysay ee macnaha ee ummadda soomaaliya anfici waayey unbaa hadda jubbaland oo keenay meesha hadda ay maraysa isqabsigaas faraha badan baa laga sifaynayaa oo dawlad nool oo ummadda soomaaliya anfacdo maa loo dhisay maan jubbaland waa jubbaland hadalkani ayaa imaanaya iyadoo dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka laga dejiya gobolka gado ee maamulkaasi jubbaland
maamulka gobolka godo ee maamulka jubbaland ayaa sheegay in haddii dowladda kenya ay joojin weysa fargelinta ay ku hayso gobolkaasi ay ciidamada dowladda halkaasi geeda lagu amriya inay weeraraan gudaha waddankaasi kenya gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka guud ee maamulka jubbaland ee taageersan dowladda federaalk soomaaliya ahna madaxa amniga siyaasadda gobolka guud ee maamulka jubbaland cismaan nuur xaaji xukuuma dhan macalimow oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee geysa degmada badaxa ee gobolka guud ee maamulka jubbaland meel fakaraa kula hadlayay ayaa sheegeen dowladda kenya ay ka dayso fargelinta ay ku wado gobolka guud ee maamulka jubbaland isagoo bilxaw kula hadlayay ciidamada halkaas dowladda federaalk soomaaliya ay geysa ayuu sheegay in haddii dowladda kenya ay sujin weysay fargelinta ay weerari doonaan magaalada nairobi caasimada waddanka kenya
amarka aad fulinaysaan waa amarka dowladda lama rabaa marka wax kale oon jirin in lagu darsado waxaa tihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed degmada badaxa oo shacabka deggan waad aragteen markaan hadda imaanin si ay dowladdu u jecel yihiin noo soo dhoweeyeen waxaa laydinka rabaa waxa xasilinta aad u tihiin waa degmada shacabka jooga inaad mas-uul ka tihiin inaana xabad lagu dhex ridin cidda ku ridaysa inaad tillaabo ka qaataan waxaan idiin sheegayaa ciidankan nimanka hadda madheero dhex galay hala weeraro dowladda ma soo amrin annagana ma amrin hadda dowladda hala weeraro weli ma idin tirin annaga ma idin ruura hala weeraro iyagoo magaalada bil iyo ka qaata oo maxaan ku idhahdaa qaadkooda iyo qashankooda waxooda ka gata soo saldhig xabadku ma aysan bilaabin ma gacmaha laga laabtay waad la dirirteen nina waad ka disheen labana waad ka dhaawacdeen waxaa hadda dariiska linkuugu dhiibi maaha ayaga kaligood maaha degmada balaxa waxaa gacanta ku hay dowladda soomaaliya adinkaana mas-uul kaga ma laydinku dabagalay mar dambe taliyihiina la weydiinayaa waxaa laydinka rabaa amarka laydin siiyey inaad qaadataan kenyana waxaan u sheegaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku gabanaya oo maxaan ku idhahdaa ee ka soo arbushaya saldhigga balaxaawa sax ma ahan arrintaas madaxda kenya hadday ku og tahay waxaan samayn doonnaa in halkan aan ka arbushna annaga madaxda kenya waxaan samayn doonnaa haddii arbushkaas ay amar ka qaadan weydo inaan halkan ka arbusnaan samayn doona hadday amarkaa fulin weydo waxaan ugu digaynaa dowladda kenya daris baa nahay waxaan ilaalinaynaa wanaagga waxaan ilaalinaynaa nidaamka nidaamkaa ilaalisa in saldhiggeeda laga noogala soo baxo oo nagala soo arbusho ma yeelin waxaan u dulqaadanaynana maaha kenya daris baa nahay darisnimada ha ilaalisa hadday ilaalin weyda waxaan amrayaa ciidankan inay nairobi ka casheeyaan magaalada badaxaawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland waxay martigelinaysaa ciidamo iska soo horjeeda oo kala taabaxsan dowladda federaalk soomaaliya iyo ciidamada jubbaland ee daraawiishta ay ku sugan duleedka magaalada beledxaawe ee gobolka guud ee maamulka jubbaland waxaana dhowji halkaas ku booqday wasiirkii wasaaradda amniga maamulka jubbaland oo baxsad ka ah hay-adaha amniga dowladda federaalk soomaaliya faahfaahin dhereeda ayaa kasoo baxaysa gaari ay saarnaayeen dhalinyaro ciyaartay ahaa oo maanta ku ragmada duleedka magaalada caynabo ee somalilan sida warkan halkaas uga soo warramaya axmed canshuur xilliyada xagaaga ah ay iskuulaadka xiran yihiin iyo xilligay fasaxa ku jiraan ay ka baxaan imtixaanka teeramka ayaa ardayda kubadda ciyaarta waxay u kala gooshaan gobollada iyo degmooyinka iyo weliba magaalooyinka kale ay saaxiibada la yihiin maanta ayaa shil gaadhi wuxuu ka dhacay duleedka magaalada caynabo shilka gaadhi ayaa waxaa saarnaa dhowr iyo labaatan arday ah oo iyagu markaasi ah tiimka kubadda ciyaara waxayna saarnaayeen gaari noohaa gaariga aarsi noohada oo ku soo socday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ay doonayeen in ay la soo ciyaaraan magaaladaasi ayaa gaarigaasi noohada la godoomay waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo dhowr iyo toban qof oo qayb ka mid a loo qaaday magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaana markaasi goobtaasi soo gaaray oo shilkaasi ka dhacay qaybta booliiska ee gobolka togdheer ee somalilan arrinta si kastaba ha ahaatee shirarkani aada ayay ugu badan yihiin ciyaartoyda iyagu ciyaarta kubadda cagta una kala ciyaarta gobollada kala duwan ee somalilan iyo weliba kuwa kale ee soomaaliya ay ka mid tahay gobolka nisanaag gobolka sool iyo weliba gobollada kale ee puntland markaasi ardayda kubadda ciyaarta ee iyagu footboolka ah inayna markaasi ay kala lahaayeen ayna kala lahayn maamuladan haatan dalka ka jira ay iyagu isu dhex maraan si ay markaasi qoladaasi maanta gaarigu la godoomay ee kubadda cagta ciyaarta oo kuna ciyaaraya magaalada laascaanood ayaa shilkaasoo la kulmay waxaana haatan dhaawacoodii lagu daaweynayaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waa axmed cabdilaahi ciise axmed cashuur degmada ceelbo ee gobolka sanaag warkii duhur aad kala socotaan radio wacdaadu intaas iyo duhurnadan ku ogyahay intaan warkana warka xiddubu kulmi doono duhur wanaagsan